haddaba dadka loo magacaabay xiriirkaasi waxaa ka mid ah waxay ay u waxay kaliyinsidaan soo socota guddoomiyaha degmada wallaweyn waxaa loo magacaabay maxamed sidow cabdiraxmaan guddoomiye ku-xigeenka amniga waxaa loo magacaabay yuusuf caliyo buule guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda waxaa loo magacaabay abuukar buule axmed guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada waxaa loo magacaabay cabdirasaaq xaaji axmed guddoomiye ku-xigeenka qorsheynta waxaa loo magacaabay nuur axmed ulow guddoomiye ku-xigeen xogayaha dowladda hoose ee degmada wallaweyn waxaa loo magacaabay cali xasan maamow agaasimaha canshuuraha ee degmada wallaweyn waxaa loo magacaabay maxamed cabdishakuur xogayaha samafalka degmada wallaweyn waxaa loo magacaabay cali eni rooble xisaabiyaha degmada wallaweyn waxaa loo magacaabay ismaaciil rooble cali qasrijiga degmada wallaweyn waxaa loo magacaabay mustaf aadan xasan taliyaha ciidamada dowladda hoose waxaa loo magacaabay axmed macalin sacad haddaba maamulka cusub ee degmada wallaweyn waxaa la farayaa inay waajibaadkooda u gutaan si hufan oo maamul wanaag ku dheehan yahay sidoo kale dhammaan hay-adaha ee degmada wallaweyn si uu u guto howlihiisa ama waajibaadka horyaalla shacabka ku nool degmada wallaweynna waxaan ka codsanaynaa inay soo dhaweeyaan maamulkaasi ayna si wanaagsan ula shaqeeyaan wabilahi